nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka waa casharadii aad horay inoga barateen oo ku saabsanaayeen sheekooyinkii nebiyada sida ay ugu qoran yihiin bugga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu haddaba daau boqor daa'uud wuu gaboobay da' buuna la dhacay oo wuxuu huwiyeen dhar laakiinse kulayl ma uu helin sidaa daraaddeed addoommadiisa waxay ku yidhaahdeen boqorow ha lagu doono gabar dhallinyara oo bikrad ah oo taasu ha istaagto hortaada waxna ha ku tarto oo laabtaadana ha ku jiifato si aad u kulayl u hesho boqorow sidaa daraaddeed gabadhu qurxoon ayay ka doondooneen dalkii reer banu israa'iil oo dhammu oo waxay soo heleen abigash gabar la oran jiray tani waa taariikhda mooye ma ahan wax kale oo taasi bay boqorkii u keeneen oo gabadhuna aad bay u qorxooneed oo boqorkii wax bay u tari jirtay oo adeegi jirtay laakiinse boqorku iyadii ma uu taabanin markaasa addoonyadii oo ay gabadh hagadii dhashay isweydiinayd oo yidhi aniga boqor noqon doonaa oo wuxuu diyaarsaday gaafid farood iyo wuxuu diyaarsaday gaari fardood iyo rag fardooley ah iyo konton nin oo hortiisa orodaa oo aabbihiisna mana marna kama calool xumayn isaga oo kuma odhan war maxaad saas u yeeshay wuxuuna ahaa nin qurux badan oo abishaloom dabadiis dhashay oo isna wuxuu la hadhay isna wuxuu la hadlay yacquub oo ay suuriyaha dhashay iyo wadaadkii abyatarka ahaa iyana addoonyaha raacay ayay caawiyeen laakiinse sadoq oo ahaa wadaad iyo beenyaha ina yahuudiyaca iyo nebi natayaan iyo shaamiic iyo raaci iyo raggii xoogga badnaa oo daa'uud lahaa midkoodna addoonyaha lama jirin laakiinse addoonyaha wuxuu indho iyo dhibi iyo neefaf shilshilis ku qaalay meel u dhow dhagaxa sooleyda oo uu ku dhacay yaalo ceyliya rogeel oo wuxuu wada yeedhay walaalihiis ilmo boqor iyo raggii reer yahuuda oo boqorka addoommadiisa ahaa oo dhan laakiinse uma uu yeedhin beenyaha iyo raggii xoogga badnaa iyo walaalkiisa sulaymaan markaasaa naatan la hadlay bashabeex oo sulaymaan hooyadiisa ahayd oo ku yidhi na miyaadan maqlin inuu boqor noqday addoonyaha kii ay hagis dhashay oo sayidkana daa'uudna uusan taas ogeyn haddaba sidaa daraaddeed waxaa ku baryayay bal kaaliya aan kala taliye si aad u badbaadiso naftaada iyo nafta wiilkaaga sulaymaanba haddaba tag oo u gaal boqor daa'uud oo waxaad ku tiraahdaa boqorow miyaadan anoo addoontaada ah iigu dhaaran oo dhan hawaal haddaba maxaa boqor ahaan doonaa wiilkaaga suleymaan carshigayguna ku fadhiisan doonaa haddaba adooniyaha wuxuu boqor u noqday dhegaystayaal sheekooyinkani waa sheekooyinkii aan ka soo qaadannay sida ay u qoran tahay buugga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu oo bal eeg intaad boqorka la hadlayso ayaan annaka daba imaan doonaa oo waxaan sii adkayn doonaa ereyadaada markaasaa batshebe waxay boqorkii ugu gashay qolkii oo boqorkuna aad buu u qaboobay oo waxaa boqorka u adeegsaday abishabeedtii reer shuneex oo abishabeedina waxay ahaan jirtay masaari intay fursatay ayay boqorkii u sujuuday taasi waxay ka mid ahayd jaahilnimada dadka ay samayn jireen waagii hore ee taariikhda reer bani israa'iil markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi na maxaad doonaysaa markaasay ku tidhi boqorow anoo addoontaada ah waxaad igu dhaaratay magaca ilaaha ah adoo leh hubaal dabaday waxaa boqor ahaan doonaa wiilkaaga suleymaan carshiguuna ku fadhiisan doonaa been baad ii sheegtay awoodda noocaasi waxay ka timaadaa ilaaha keli ah oo haddaba bal eeg maxaa boqor ah addoonyaha oo adna siido boqorkaygiyo taasi ma ogid oo isagu wuxuu u maqlay dibi iyo neefaf shiilis iyo idho badan oo wuxuu u yeedhay ilmo boqor oo dhan iyo wadaadka abitabeer ah iyo yacquub oo ah shirkalkii ciidanka laakiin uma uu yeedhin addoonkaaga suleymaan oo adnaa sayidow indhihii dadka dalka reer banu israa'iil oo dhammu adigay ku soo fiirinayaan inaad u sheegtid qofka ku fadhin doonaa carshigaaga dabadeed boqorow markaasaa boqorkii wuxuu ka cabsaday suleymaan markuu suu tagay oo qabsaday geesihii meeshii ee ku soomayn jireen allabariga oo waxaa taasi soo sheegay in suleymaan bal raximahullahu loogu yidhi bal eeg addoonkii ayaa ka cabsaday boqor suleymaanow oo wuxuu qabsaday geesihii meesha allabariga oo yidhi boqor suleymaanow maanta ii dhaarto inuusan anoo addoonkiisa ah seef igu dilayn markaasaa suleymaan wuxuu yidhi hadduu isu soo muujiyo sida nin quman xitaa tin keli keliyuhu dhulkaaga dhici maayo laakiinse haddii xumaan laga helo wuu dhiman doonaa sidaa daraaddeed boqor suleymaan wuu cid diray oo waxaa laga soo kaxeeyey meeshii allabariga oo isna wuu yimid inuu sujuudo boqor suleymaan suleymaanna wuxuu ku yidhi orod gurigaagii tag dhegaysti taasi waxay ahayd sheekooyinkii ka mid ahaayeen sheekooyinkii ku qornaa ee towraadka aynu ka soo xulannay si aynu idinkugu soo gudbinno taariikhaha taariikhda ka mid ah oo dhexmartay reer banu israa'iil waayihii hore ee as-aaska dunida ay ahayd dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
jiray shaniyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shaniyo toban markaan damac urula soo kacay dooxayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shaniyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shaniyo toban markaan damac urula soo kacay dooxayga markaanu saan tegey
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo